sakariya cutubka toddobaad oo boqor dariyus sannaddiisii afaraad ayaa ereygii rabbigu u yimid sakariya maalintii afaraad oo bisha sagaalaad taasoo ah bisha kaslu'u haddaba reer baytel waxay soo direen sharaseer iyo regemelek iyo raggoodiiba inay rabbiga baryaan iyo inay la hadlaan wadaaddadii guriga rabbiga ciidammada iyo nebiyadii oo ay ku yidhaahdaan miyaan bisha shanaad ooyaa oo miyaan gooni iska dhigaa sidii aan yeeli jiray sannadahan badan oo dhan oo haddana waxaa ii yimid ereygii rabbiga oo wuxuu ugu yidhi waxaad la hadashaa dadka dalka deggan oo dhan iyo wadaaddadaba oo waxaad ku tidhaahdaa markaad soomi jirteen oo aad barooran jirteen bisha shanaad iyo bisha toddobaad oo ah toddobaatankan sannadood miyaad inaba aniga ii soomi jirteen oo markaad wax cuntaan iyo markaad wax cabtaan miyaydaan nafsaddiinna u cunin oo miyaydaan nafsaddiinna u cabin soo ma aha ereyadii rabbigu kaga dhex qayliyey nebiyadii hore markii yeruusaleem la degganaa oo ay barwaaqada ku dhex jirtay oo la wada degganaa magaalooyinka hareeraheeda ku wareegsan iyo xagga koofureed iyo bannaankaba markaasaa ereygii rabbigu u yimid sakariya isagoo leh rabbiga ciidammadu sidaan buu ku hadlay oo yidhi garsoorid daacad ah naqa oo nin waluba walaalkiis ha u sameeyo naxariis iyo raxmad hana dulmina carmalka ama agoonta ama qariibka ama masaakiinta oo midkiinna yuusan qalbiga xumaan ugu fikirin walaalkiis laakiinse way diideen inay dhegaystaan oo intay caasiyeen ayay dhegaha faraysteen si ayan u maqleen oo waxay qalbigoodii ka dhigeen sidii dhagax adag oo kale si ayan u maqlin sharcigii iyo ereyadii rabbiga ciidammadu uu ku soo dhiibay ruuxiisa markuu nebiyadiisii hore soo diray oo sidaa daraaddeed waxaa rabbiga ciidammada ka timid cadho weyn oo sidii uu u dhawaaqay oo iyana ay maqli waayeen sidaas oo kaley u qayliyeen oo anna ma aan maqlin ayaa rabbiga ciidammadu yidhi laakiinse waxaan iyaga ku kala firdhiyey dabeel duufaan ah oo waxaan dhex geeyey quruumaha eeyan aqoon oo dhan sidaasuu dalkii cidla u naqday iyaga dabadood oo ninna ma dhex marin ciduna kuma soo noqon waayo dalkii wacnaa cidlabaa laga dhigay